subax wanaagsan kusoo dhowaada warka dalsan qodobada ugu waaweyn ed maqli doontaan waxaa ugu waaweyn madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo safar ugu kala gooshay dalka dalalka yurub ayaa hadda waxa uu caga dhigtay turkiga qaar ka mida ciidamada xoogga dalka oo ku ciiday furimaha dagaalka taliska ciidanka hoggaanka booliiska oo booqday goobaha magaalada muqdisho ee ciidanka booliiska ku sugan yihiin qaar ka mida shacabka muqdisho oo markii ugu horreysay ku ciiday degmada daarusalaam iyo sidoo kale khilaafkii ugu adkaa oo ka dhex qarxay naman iyo nolol iyo sidoo kale xisbigu hogaamiye xasan sheekh maxamuud wararka dibaddana waxaa ugu waaweyn israa'iil oo laga kashafay sirtii ugu weynayd iyo sidoo kale xamaas oo diiday inay wadahadalla galaan yahuudda
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trie g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trie g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sidoo waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale ismaqal haboon meel kastoo joogtaan ood naga dhiganaysaan halka waa dalsan kula soo dhowaada mar kale barnaamij warkeena ciid wanaagsan maalinta labaad ee ciidlo waxa weeyaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa toddobaadyadii dambeeyey waxa uu safar ugu kala gooshayey dalalka yurub madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo halkaasi booqasho ku jooga ayaa waxa uu halkaasi ka jeediyey khudbado kala duwan madaxweyne xasan sheekh maxamuud khudbad dardaarana uu jeediyey ayaa waxa uu ku sheegay madaxweynuhu inay dadku joojiyaan robagandada ay baahinayaan islamarkaasina ay ka ganacsanayaan islamarkaasina alaa laga boqo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu safro kusoo maray dalalka norway switzerland iyo turkiga oo hadda ku sugan yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa dalka turkiga waxa uu kala hadli doonaa madaxda ugu sarsareysa xiriirka qotada dheer ee dalka ka dhexeeya turkiga iyo soomaaliya tobankii sane ee dambeeyey waxaa ka dhexeeyey xidhiir aad u qoto dheer isagoo turkiga soomaaliya si weyn u garab taagnaa tobankii sane ee dambeeyey shacabka oo tabaalaysan ayuu turkigu garab weyn u ahaa waxaana uu dhisay ciidamo gaar ah waa ciidamada booliiska iyo sida militariga u tababaran harimo cad iyo gorgor sidaas oo ay tahay hadda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya markuu mudaxireedka soo laabtay waxa ay turkiga dowladda soomaaliya la gashay heshiis hadalhayntiisu si weyn u dhalatay islamarkaasina caalamkaad way yaabisay waa in turkiga tobanka sano ee soo socday lagu wareejiyey xeebaha soomaaliya si ay amnigeeda u eleliyaan maadaama ciidanka hadda badda ama ciidankeena badda ee soomaaliya una ahayn mid awood sarreeya islamarkaasina xeebaha soomaaliya ilaalin kara dhowaan waxaa la rajeynayaa in dalka ay yimaadaan maraakiibta dagaalka kuna gaashaaman hubkii ugu dambeeyey ee turkiga si looga raysto budhacadbadeeda iyo sidoo kale dalalka kale ee sida iskood ah ama ugu soo gardarooda xeebaha soomaaliya islamarkaasina sun iyo wixii lamida ku daadiya xeebaha soomaaliya kana kalluumaysta weliba si sharci daraa soomaaliya ayaa la sheegaa inay leedahay mid ka mid a xeebaha ugu dheer afrika sidaasoo ay tahay haddana waa xeeb kala daadsan islamarkaasina inba gaar loo qoobay oo qeyb waxaa maamusho somalilan oo imaaraadka carabta ayaa gacanta ku haya qeybna puntland oo imaaraadka ayaa sidoo kale gacanta ku haya waxaa la rabaa waxaasoo dhan in la mideeyo islamarkaasina ilaa iyo saylac ay tagaan xeebahaasi ciidamada turkiga laakiin somalilan waxa ay digniin u dirtay dalka turkiga islamarkaasina wasaaradda arrimaha dibadda ee maamulkaasi ayaa waraaq u qortay turkiga waxayna sheegtay inay somalilan xeebaheeda gaar u maamulato islamarkaasina ay tahay dalka madax bannaan inta kale soomaaliya siday ku andacodeyn wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan somalilan waxay sheegtay inay kunsagaalboqolkobiyosagaashankii isaga holeyshay soomaaliya laakiinse dowladda federaalk soomaaliya shacabka soomaaliyeedba waxay aaminsan yihiin in somalilan tahay maamul ka mid a inta kale ee soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa kulamo doceediyo la yeelan doona madaxda ugu sarreysa dalkaas waxaana madaxweynaha safarkaasi ku galbinayay wafuud sarsare oo ka tirsan wasiirada ugu muhiimsan dalka waxaana ka mid ahaa wasiirka gaashaandhigga qodobkan haddii intaan uga gudubno saaxiibayaal markan waxaanu jalaacaynaa qaar ka mid a ciidamada xoogga dalka ayaa waxay ku ciideen furiimaha hore ee dagaalka iyagoo halkaasi ku xusay munaasabadda ciidda islamarkaasina muuqaal lagu baahiyey baraha bulshada oo si weyn u qabsaday ayaa waxaa la baahiyey qaar ka mid a ciidamada xoogga gaar ahaan danamba oo ku sugan furimaha dagaalka gaar ahaan meel u dhow degmada riinrigood ee qadiimiga ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo hadlay waxa uu isaguna shaaca ka rogay in dagaalka iyo halganka ciidanka dowladdu wadaan in lasii anba qaadayo isla markaasina aan la joojinaynin xasan sheekh maxamuud waxa uu yidhi ilaa iyo intaan dalka ka cirib tirayno kooxaha cadowga ah waan sii wadaynaa dagaalka waa siduu madaxweynuhu hadalka u dhigay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa u mahad celiyey ciidanka furimaha dagaalka ku ciiday islamarkaasina gaarhka ka haya dalka qodobreedkana saaxiibayaal haddii intan nuga gudubno markan waxaynu eegaynaa qaar ka mid a shacabka magaalada muqdisho ayaa waxay si weyn kusoo ciideen beerta daarasalaam oo ah beer si weyn loogu ciido islamarkaasina ka mid a kuwa dariska la ah magaalada muqdisho oo ah beer dalxiis oo aada u weyn wariyahayaga cabdisalaan juulo shaakir iyo qaar ka mid wariyaasha dalsan ayaa u taagnaa shalay oo dhan inay soo tawiyaan dhacdooyinka ugu muhiimsan ee beerta ka dhacayay haddaba waryahayaga cabdisalaan juulo shaakir ayaa mikrofoonka la dhex qaaday qaar ka mida dadkii usoo dalxiis tegay islamarkaasina u damaashaadimiday beerta
halkan waxaa isugu yimid dee shacab ah oo ka kala yimid labaatanka degmo ee gobolkan banaadir iyagoona halkan u soo ciidaystay guud ahaan markii loo eego dadka ciidaysanaya waxaa ka mid ah caruur aad u daayar oo goobaha kala duwan ee lagu ciyaaro beertan ku dabaaldegaya dad waaweyn dhallinyaro iyo dhallinyaro kaamiramaano ah oo u soo shaqo tagtay beertan dalxiiska ee daarusalaam ee magaalada muqdisho maadaama intaa munaasabadda maalinta koowaad ee idil adxa dadka shacabka ah subaxnimadii hore saaka badu ay maqnaayeen maadaama ciidan ay tahay ciidul udxiya ama ciidul adxa oo ka mida ciidaha sida weyn muslimiinta ay u xusaan balse casriliiqadkii oo wakhtigaana waa lagula hadlayo dadka shacabka waxay soo buuxdhaafiyeen beerta daarusalaam ee magaalada muqdisho waxaa la hadalay qaar ka mid ah dadka usoo dalxiisayay halkan iyagoo wax ka weydiinay dareenkooda iyo farxadda ay dareemayaan maalinta koowaad ee munaasabadda ciidul adxa
buntland iyo halkan ciidaheeda maxaa farqi udhexees leeda
alxamdulilah hadda waxaa la ciidayaa familka ninkayga odagayga la ciidaya muqdisho joogaan oo muqdisho joogaa marka maxaa farxada dareemaysaa waa faraxsan alxamdulilah sanadka ugu horeeyey oo aan wiilkayga la ciidaya alxamdulilah waa boqolkiiba boqol isku fiicana gabadhi waa ujeedaa hilibay umaleedaa hiliyo markasaa ciidaysanaysaa magaceed waxaa nashaada liya nashaad maasha allah maasha allah bal maxaa dalxiis inay aadaan ku jeclaateen maadaama dadku badi aysan jeclayn inay waree iyo dalxiis aadaan wallaahi kulley inta kale maadaama guriga la joogo maalinta ciiddaa iyo maalinta jumcada in ilmaha waqti lala qaato lala baashaalo ciidda lala aado wixii ku faraxsan yahin loo sameeyo aad u fiican tahay ciiddaan ciidihii hore maxay kaaga duwantaas leedahay wallaahi ciiddaan daarusalaam ahaan waxay iga duwan tahay maadaama degmada laga dhigay ay si gooniya uga leedahay degmadii markii ugu horeysay degmo noqotay iyo ciideeda kugu horeysay ciiddeeda insha allah aad iyo aad saasaa markan isku kulantay marka waxaan leenahay dhammaantiin waa ciid wanaagsan hay hal iyo labo yaad ciid wanaagsan leedahay ciid wanaagsan halkan waxaan ka salaamaa hooyo macaan xakiimo cali axmed aabbahay maxamed cabdulla cali iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed inta ila dhalatay inta qaraabada ummadda soomaaliyed o dhan waa salaamaha axmed waaga ku dhowahay kiin xaggee kasoo yeeysata kiin suuqa xoolaha suuq xoolaha Ee, reer suuq xoolaha ma is leedahay daarusalaam way ku badan yihiin aad iyo aad soo malaynayo maxaad ku dooratay halkan inaad imaadid farxadda munaasabadda aad ku qaadaysid wallaahi yani inkastoo aqoon aan u leeyahay haddana inay qurxoon tahay ay wanaagsan tahay oo yani jabigeeda degan yahay saasaa u imaanay maanta ma waxay ku tahay maalintii koowaad halka aad timaad maya maya marar badan ay marar badan aad timaad haa ciidan maxay ka ugu duwan tahay ciidii hore wallaahi aad iyo aad aa u faraxsanahay inay ciidan ciidihii hore waxyaaba farq yani wax badan inay iiga duwan tahay mise lahayn ciidan dadku waxay dhahaan ciidii xalwada iyo ma ahan iyo buskudka ciidii hilibka waa adiga hilibka iyo dadkaas waa isku tihin maya maya ani hilib eh, maasha allah markii ku horeysa halkan timaado aad rabaa waa markii markii rabaad waaye maanta waxay ka wanaagsan tahay ma laha ciidul adxa waxaa la yidhaahdaa waa ciiddii hilibka dadka hilib badan ee aada u cunaan ada hilibka sida isku tiimi saas waa saas waa waxba ma dhaafaya aan haddaa arko waa haddaa arko haddaa ma arko dhaafaya haddaa arko ma dhaafaya waa cunaa maasha allah wili wili hilib mana dhamisay saaka ilaa yaada maya wili ma dhamin waa beerta xiis u qabo darteed aan soo kalaya hilib meel mukuugu diyaarsan yahayo annaga ka dabsan ahaan ma ma ma ka waran haddaa si wadajira waa waa si waa waa- waa wax wanaagsan maasha allah laakiin hadda wax meel u daarsan ma ogu laakiin waa laakiin hilib waa biri iyo biri dambe iyo waa diyaara waa ahay waa rajinaysaa aha haye ma jirtaa qof si gaara u salaamaysid ama muslimiinta intaa gaari weysay shacabka sida tooska telefishinkaaga daawanayo maasha allah maxaad leedahay haliilow Ee, halkan waxaan ka salaamayaa dadweynaha oo dhan oo maanta beerta kusoo wada ciidaystay dunida inta ay ka joogaan waxa dhan waa salaanta- islaamka ayaan ku salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ma jiraa qof si gaara u salaamaysid qof si gaar u salaamaya halkan jooga ama qamaqan gacalisadaadii oo kale gacaadiidaadii haa xa- xiriirkii idinka dhexeeya Waa.
oo iska bulaataay waa maya iskaabul meehi haye waa xiriir wax naga dhexeeya waa jiraan haye iska bulada waa ka baxday iskaabul waa ka baxay gacalisada ma salaamaysaa marka gacanistidii waa salaamayaa haye Allah.
maadaama ay si ay u qanacdo si toosay ku daawanaysaa laga yaabaa ama muuqaalka way arki doontaa maxaad leedahay haliilow leylaha gacanistidii salaam fiican ayaan ku dirayaa oo laabtii kasoo go'day
wax anu ka dhaafmaylan alxamdulilah waa ku faraxsanaysaake halkan yaa ka salaamaysaa ugu dambeyntii halkan waxaan ku salaamayaa waxaan ku salaamayaa beerta daarsaan aan ku salaamaya si qaas u salaamaysaa Ah, saqaas aad iyo aad ugu salaamaya yaa salaamaysaa dad shacab taas shacab waxaa u salaamaya dowladda dhammaan Aan qaasa ma jira gacalisadaadii yaa si gaara u salaamaysaa qof qaas ahaan u salaamaya waxaa waaye
gacalisadaada beebidaada waxaa waaye gaadhisadeeda waxaa waaye ah, khadiijo khadiija salaamaysaa Ah, khadiijo aan ku khadiija salaamaya.
qalbigeyga ugu taalaa filaa qalbigeyga yaala maasha allah aad iyo aad bay maxaad u u tirinaysaa oo leedahay waa waxyaabo badan baa u tirmaya haye maxaad
warkii idaacadda ee darsan intaas ayaan kusoo gunaanadaya mar kale intaan kulmanay nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiimo uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warla hel yaabaa tala la hel